waxaan kuu sheegayaa waa maqlayna warkaas waa maqlahay muqdisho dalka carada soomaaliyeed ay ka mid tahay oo gobollada soomaaliya ay ka mid tahay gobollada soomaaliyana xaqooda muran iyo dood iyo hadal kuma jire oo cid walba iyadaa tashatay oo waxoodii dhistay oo ilaahayba haddaan laga waayo ninna waxuma yeelin nin wax lama talin wa saas yeela iyo saas yeela hadda nimanka anigu waxba ka sheegi maayo dalkana nimanka madaxbay u yihiin oo dalka madaxbay u yihiin oo dadka soomaalidu meesha geysatay weeye oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda gobollada iyo dadka soomaaliyeed oo shaqismaadka ayagoo ka mid a ayaa dhulba xilka la saaray oo loo doortay oo loo dhiibay oo hogaankiisa la yidhi meesha adaa madax ka ah ninkii hadaalad sameeyana waa loo celcelinayaayo waxaa waddanka ku nool waddada wax kasta ninkii cadaalad darro laga tirsadaana intii uu madax madax yahana wixii uga kalay waa nasiibkiisa wixii ka dambeeyana dadku waa ka tashanayaa ma garata ummadda ilaahay oo tashanaysayna ka mid yihiin dadka reer muqdishona ay ka mid yihiin waa u fiicnayd ayaga aad bay ugu fiicnayd inay xaqa muqdisho iyo masiirka iyo siyaasadda dalka ay ku leeyihiin inaan lagu mudnin oo loo diidin oo aan la odhan haddii alinkeeda leeyahay markii uun dabkay laga yidhi war xaggeena la ku ogyahay wadal aan ka tashanno in wax loo heli kariyo in kale aan ka tashanno hadday yidhaahdeen ayaga waa gartood laakiin waxaan leeyahay dadka reer muqdishaad waxaa la yidhi ishi laga gartaa ushii lagu dilaa baa layihi ishiisa ninkii laga garto a ushiisa inta lagaasa lagu dilaa dadka reer muqdishood waxaan kula talina ayagu intay isku yimaadaan gobollada arlada ilaahay ku nooloo dadka lagu nool yahay sida dadkeedu u tashaday ha u tashadeen maamulkoodana ha samaysteen ninana yo ku xadgudbin dadka ilaahay abuurtay oo dalka dalalka jooga soomaaliya ay ka mid yihiin sidiisa ha u xisaabtameen saasaan leeyahay hana u dhiseen dalkooda ayagu nina iyo ka suunana iyo ka tuugin nimanka madaxdaana hadday yidhaahdaan war muqdisho ummadda ilaahay dalka ay joogtay ka mid yihiin xaq bay leeyihiin ay yidhaaheen guddigoodu ha tashadeen waxa rabaan ha sheegeen hadday dadka reer muqdishaad masiirka ay siyaasadda ku leeyihiin wax ka sigaadaan dooni mahayaan oo ogolaadaanna waa ku mahadsan yihiin haddayan ku u ogolaan oo ay ka murmaan oo nala yidhaahdeen annagu dad wax gartaana waana maqlayna cid walba hadalkeeda ay yidhaahdaan maya maya maya imadaala madaxdaa la yidhaah dadkay ka dhaxaysaa midgaaruma le warkaas dad uu carrada ku hadlaya waa maqlahayay hadday isku raacaan arrintaasna haddee dadka reer muqdishaad talaa u taalla ayagaa ra'yigii ay ummadda ula mid noqon hayeen kula mid noqon hayeen iska rabaa laga rabaa inay ka fakeraan hadday yidhaahdaan haddee ay garan waayaanna waxaa la yidhi waxaa la yidhi geela xayawaanka ilaahay abuuray oo dalka ummadda haysato lagu nacfiyo geela ugu xoog badana la yidhi asagana satiga ugu xooga badan oo toban jirka ah wiil yaroo aan toban dhamaysano lix tisbiya sani toddoba sana jira soo hogaasha oo rara oo aruma khiyaamaa la tusaabaa la yidhi xooggiisa iyo awodiisa oo la yidhaahdaa wabanigii xooggaan iyo awoddaanan laheede maxaa isaga dhici weyda marka saa lagu ranayay ummadaas haddii alla kuuri xaggee xaggee maankaagu jiro uwadooda waxay arkaan markii aakhiro la tago dadka moogaha oo xisaabta ku maqata u arkaa hadday haddaba wax xisaab la yihiin oo aqli leeyihiin oo wax gartaanna ayagoo ninna ku xadgudbahaynin oo ninna aan dalkiisa iyo dadkiisa kula dirinayn ummadda ilaahay sida ayna wala qodo wala qaybtooda u qaatay qaybtooda ha u qaateen dalkooda ha dhisteen dawladnimada ha samaysteen maamulkooda ha hagaagsadeen cidnana yay sugin cidnana yay ku xadgudbin anigu dadka reer muqdishaadna saasaan leeyahay nimanka haatan dalka madaxda u ahna anigu waxba ka sheegi mahayo hadday cadaalad iyo sinaan iyo dadku waa isla mid ay gartaan oo soo qadimaanna waa ku mahadsan yihiin hadday ma garanaysaa iskula degaan oo dadkaas yidhaahdo xorriyadiisa loo diido oo masiirka siyaasadeed looga hor istaago oo la yidhaahdo cagta dhulka loogu dhufto hadda dadku ilaahay buu leeyahay ilaahay buu leeyahay hadday wax gartana waayihin hadday ku dhaqmayaan awood iyo xuduud iyo tiro iyo taya iyo tagaadba ilaahay baa siiyey inay ismeel manayan ayaa laga rabaa taa saasaan kale aniga idin umaysa ma garas waa gartay mis leedahay shaksiyaad siyaasiyiina ayaa ku dhegan xaqii muqdisho ismar iyo dad horaa wada jeed dadkao dhan baa arkaya maana anugu kaligay wax ka sheegahaya maanaase kaligay indha iyo aqli leh ummadda ilaahay baa ujeeda dad wixiisi intaasagu meel dhigtay oo wax kula dooday iyo wax u diiday iyo wax difaray dafiray ma aan la arag ayaa wuxuu leeyahay meeshaan inayan xaq lahayn oo siyaasad iyo xurmo lahayn ku talinaya ku tillaabsanaya ayagoo iska dhahaya haddii aan la kuurey waa caasimada dadka ka dhaxaysa oo saas leeyahay caasimadihii lamid ahaa iyadoo soomaaliya caasimada koowaad iyo tan labaad iyo tan saddexaad iyo afaraad waa la wada yaqaana dalku siduu ahaa muqdishona maana intii kaleeto dad baa sheegto haysta oo sida ay rabaan ugu dhaqma oo nina aan kala tashanahaynin hadda muqdishona hadda dad baa jooga badaa jooga haddii dalkana isku soo celiyo la war madnamo qaran ha loogu taliyo oo yaan waxna la kala sheegan waxna haddii aan laidankeeda leeyahay aan cid gaar u qaadatay iyo jin la yidhaana hadda dadka reer muqdisho hayu weeye hayin basiisaba hayu weeye ayagoo deegaankoodii la joogo dekedoodii iyo aeroboorkoodii iyo hantidoodii iyo waxoodii lahaa la cunahayo oo lagula jiro oo la joogo nin walbana gurigiisii iyo ilmihiisii uuga dirsado wuxuu lacagta uu ka qaado xamar ayaguna iyo gobollodoodii iyo caradoodii midna iyo wax ka imaanin ayaa lagu la garan laayahay war dadkaan yaanaan sicin oo dadkaani waxbuu gartaa yaanaan ilaahayba haddaan laga waayin aanaan ku xadgudbin dadka xaqiisa ha loo ogolaado waxa ay samaynahayaan oo soomaali gobasha ay u yihiin iyo say u soo dhaweynahayaanna haloga mahadceliyo aanana ogolaano waxa dee aan laydan keedaya dadka kalala haysanayaana u diidin ma gartaanoo hadda ku hadli mahayaano kuwa meelahaas ka yimid oo anigu haddee afwaa godobaadan hebel iyo hebel aanan ka lahayn laakiin dadkao dhan uga ogyahay oo yaqaano hebel hebel loo yaqaan annagana waxba ka shadima madacooda ayaa hortaagan diidan oo dhan ma jirto lama siinaayo mana leh saasay leeyahay ma taasaa hadal rabto dadkao dhan aa wada jeede ninkii isa dabana ilaah waxaa la aadanaha ujeeda uurka ninkii dabana ilaaha ujeeda dadku waa iska warrabaa nimaan laga warrabay qaabkiisa iyo ficilkiisa lama arko marka dad baa hortaagan dadaa hortaagan laakiin haddee waxaa la is hortaagayaa ishii laga artaa usi lagu dilaa ninku hadduusan qoladii aan tashan karino aan waxaasaa nagu xun iyo waxaasaa nagu fiican midnaba aan garan hadda cid walba waa hawoonaysaa laakiin ciddii ayadu waxeeda ninana ku xadgudin waxeedana ku dhaqaaqda taladeedana haysatana cid hadda wax ku daranaya iyo cid hor istaagaya mid awlaan la arag dalkao dhanna sidaa lagu wada hantay lagu wada dhistay waa gartay marka maxaa tilaabaa haddii ilaa hadda aan la caddayn xaqii muqdisho ay lahayd maxaa tilaabaa is leedahay reer muqdisho way u furan tahay nin waliba wixii u haystay iyo deegaankiisi iyo beledkiisi uu tashaday iyo gobolku deganaa uu u tashaday oo wax ka dhistay oo maamul goboleed ka samaystay oo ammaankeeda sugtay oo dadkeedii isku duuday meesha uu joogo dadka reer muqdishada saasaa la gudban inay dhistaan haddii aan la kuree maamulkooda samaystaan oo nina iyo ku xadgudin gaal iyo muslim qof bini aadan iyo ku xadgudin maamulka dawladdaani wixii dawladda ha ahoo haddii aan laidankeeda leeyahay dawladda dhexe dawladdu soomaaliya maamul goboleed iyo dawlad goboleedyo weeye carada waxa jooga soomaaliya muqdishoaba ka dhimanba inti kaleeto waa loo dhameeyey jawhar iyo iyo hiiraan shabeellaha dhexe hiiraan ayaa dhimanaa haatanna waa loo fadhiyaa iyadii waa shirkadeedi waa loo fadhiyaa muqdishoba ka dhimanba cid walibana meeshii ay joogtay haddii aan la kula maamul ka samaysatay dadka reer muqdishoda warkaasi u yaallaa dadka reer muqdishoda u yaallaa waxa ku disaara iyo waxa ku haddii aan la kuu rooyahay nacab iyo wax ku lacadiyana mooye cid qadarinaysaa ma jirto dawladdana kuwa haddan reer muqdisho ad u dhashana waa ku jiraan hadday dooda adkeeyaan waxaa laleeyahay war haddee saw yaan laydin garanaynin dhihin haddii aan la kuuraya nimankaani qabyaalad iyo ficil ay ku socdaan waana madax yaan la dhihin waa gartood ha iska aabuseen ha iska joogeen hadda ba ayago ha iska joogeen dadka kale xag ku jiraa dadka kale xaggee jiraa xag ma waa la maqlaynin ma waa la arkayn ma waa la ogeyn ma waa dalka lamid ahayn hadda dadka joogo aa hurdahaye wax ka waxba kuma aadana waxba kuma aadana hadday marka isgartaan oo ay iyagu waxooda dhistaanna dawladda dhexe dalkay madaxa ka tahay iyagoo dhami dalkay madaxa ka tahay caasimada dalka ku doodahayana caasimada waxaa la yidhaahdaa madaxtooyo iyo degmada ay ku taal aa la yidhaahdaa caasimad intaasaa la yidhaahda lix iyo tobanka toddoba togo degmo weye degmada caasimadu ku taalo ayaa maamul goboleedkii haddii meel kale la geynahayana mad cidi loo diidaya laba arka hala geeyi haddii oo lagu daraynahaye haddaan meel kale la geeyo la aragna dadkan canaab iyo dhib ha ku ahaatee madaxtooyo iyo magaranaysaa degmada ay ka tirsan tahay ayaa ilaahayba haddaa laga wada caasimadaha loo daayo lix iyo tobanka gobol oo kale degmo oo kaleetana maamulkooda ha dhisteen laba maamul ay noqon karaan laba maamul goboleed oo karan laakiin hanyarada waana qaane bal mid kaliya ilaahu wuxuu yidhi tanailkiis tawka aan kula galay ilaahu tawka aan kula galay bal laba ilaaha qabee lix iyo tobanka degmo oo kaleeto hal maamul ha ka samaysteen saasaa la iyagoo naba ugu daraanayn degmada ay ku taalla iyo haddaa la kuree madaxtooyana haddaa caasimadii ka dhiganahayaan ha ka dhigteenoo safiiradii ay joogaano ilaahay baa haddaan laga wadan dawladda ay joogto xubnaheedii iyo baarlamaankeedi iyo waxeedii ay joogto ha dhisteen oo wax ka dhigteen oo haddii alla furey ha qaateen inta kalena dadka dadka joogaa ha u tashado oo ha dhisto oo ninaya wax ugu dhibin haddii markaas bal hadde soomaalibaa la yaqaanaa faylo koradeeda iyo haddii alla kuu rogahay aadigeeda la yaqaanee haddii lagu soo markaas ayadaas lagala baxsan waayana hadda iyadana go-aankii wixii la gudboon go-aan ha ka qaateen ayaga utaalla wararda dadka reer muqdishoada indhaha kala qaada indhaha kala qaada ma waanaan dad ahayn labada indhood kala qaada saasaan leeyahay